قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي منظومadiisa منظومة الحق في العقيدة والأخلاaq beydka toban iyo todobaad waxa uu ku yihi raximah اllah wanashhadu ana allaha arsala rusulahu biaayaatihi lilkhalqi tahdii waturshidu wafadala bayna alrusuli waalkhalqi kullihim بxikmatihi jla alcaظim اlmuwaxadu faafdl khalq اllahi fi اlarضi wالsma nabiy اlhuda wاlcaalamina muxamadu وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد waxau yihi mualifku raximah ullah ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد ونشهد waxaan qiraynaa buu yidhi oon qalbigana ka rumaysanaa afkana kaga dhawaaqaynaa ana allaha in alle arsala uu diray rusulahu rusushiisa uu diray ilaahay inuu rusushiisa ergadiisa diray ayaan qiraynaa biaayaatihi maca aayaatihi ou ilaahay aayaadkiisa la diray rusushiisa ilaahay inuu aayaadkiisa uu la diray lilkhalqi khalqiga ula diray tahdii iyadoo hanuuninaysa aayaadkaas amaba tahdii rusushaas iyadoo hanuuninaysa khalqigii waturshidu oo ay hanuuninayso marka tahdi iyo turshid waxa weeyaan hidaayada waa diddu dalaal hidaayadu waxay kasoo horjeedaa baadida baadida waa aqoon darri hidaayaduna waa cilmi rashaadkuna wuxuu kasoo horjeedaa alriwaaya rashaadku waa cilmi iyo camal iswato wey riwaayaduna waa cilmi aan camal lahayn marka rususha ilaahay khalqiga kii aan aqoon lahaynna waan hanuuninaya waxbay bari kii wax yaqaanana waa irshaadinaynaho camalkii ayay ku hanuuninaya uu ku dhaqmi lahaa cilmigaas ilaahay rusushiisu marka arrintaasaa lala ilaahay waa soo diray aayaadkiisa wuu la soo diray mucjizooyinka iyo aayaadka tusinaya inay ilaahay rusushiisa yihiin khalqi uu ilaahay ula soo diray iyadoo hanuuninaysa khalqigii wafaadala bayna alrusuli waalkhalqi kullihim bixikmatihi jala alcadiimu almuwaxadu wafaadala waa kala fadilo waa kala sharfay alle bayna rusuli rusushii dhexdoodii waa kala fadilay waalkhalqi khalqigiina ilaahay waa kala fadilay kullihim dhammaantood ilaahay rusushiina waa kala fadilay dhexdoodii intii kasoo hartoo khalqigii kale iyada lafahaantoodii ilahay waa sii kala fadilay bixikmatihi ilaahay xikmadiisa uu wax walba subxaanahu watacaala say u haboon yihiin u ahay u yeelay ayuu ilaahay ku kala fadilay jalla ay tanazaha waa ka fogaaday alcadiimu allaha weyni uu ka fogaaday xumi almuwaxadu ee la keliyeeyo oo lagu keliyeeyay subxaanahu watacaala xaqiisa rububiyada ah iyo uluhiyada asmaaihi iyo sifaatihi marka ilaahay rusushana waa kala fadile khalqigoo kalena waa kala fadile xikmaduna ilaahay ku kala fadile oo qofka la fadilay xikmadaa ilaahay ku fadilay qofka mafduulkaa wax laga fadilana xikmadu ilaahay qofkaas wax uga fadilay wa afdal khalqi illahi fi lardi wasamaa nabiy lhuda waalcaalamiina muxamadu waafdalu khalqi illah ilaahay khalqigiisa yani makhluuqaadkiisa wuxuu ilaahay abuuray kan ugu fadli badan haddaba fi lardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaa samada dhexdeeda cir iyo dhulba kan khalqigiisa ugu fadliga badani nabiy lhuda qabriga waa kaas hanuunka nebigiisa waayo hanuunka nebigiisa nebiga hanuunku xanuuninaya wayaan nabiyullahi maxamed alay salam iyo walcaalamiina ay nebiyulcaalamiina iyo caalamiinta nebigooda kan loo soo diray saqaleynka jiniga insiga nebigooda ah muxamedu ha muxamed calayhi salaatu wasalaam kan la amaano ayaa cir iyo dhul waxa ku nool ee khalqiga ugu fadli badan saasuu leeyahay sheekhu fa afdalu khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa kan ugu fadliga badan haddaba fi lardi dhul iyo wasamaa samo nebiyulhuda nebiga hanuunka wey hanuunka nebigiisa waay walcaalamiina nebiyulcaalamiina caalamiinta nebigooda waaye muxamadu waaye alayhi salaatu wasalaam wakasa lahu raxmanu asxaabahu lulaa aqaamu lhuda wddiina xaqa wamahadu wakasa waa u gaar yeelay oo waa u doortay lahu isaga yani lirasuuli nabiy lhuda walcamiina muxamadu sala la l salam muxamadu nebiga ilaahay waa u khaas yeelay oo waa u dooray oo waa u gooni yeelay yani waa u gooni yeelay alraxmaanu raxmaan allah naxariista badan naxariisoo dhan isagu bixiyaa wuxuu u gaar yeelay nabiyulhuda asxaabahu asxaabtiisa alulaa ay aladiina kuwaasoo asxaabtaasoo aqaamuu toosiyey alhudaa cilmigii xaq waxyigii toosiyey wadiini iyo wadiina diintana toosiyey oo camalkii toosiyey marka hidaayada hudaaga iyo diinta hudaa hudaagina cilmi waaye diintiina waa camalkii waay sidii tahdi wa turshidigii oo kale waa waladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaq bilhudaa waxaa le waa cilmu naafic wadiin alxaq waa camalu saalix marka ilaahay wuxuu u gaar yeelay allah raxmaanka rasuulkiisa maxamed sala allahu alay waali wasalam wuxuu u gaar yeelay oo ku khaas yeelay asxaabtiisa kuwaasoo diinta iyo cilmiga naafica iyo camalka saalixaada toosiyey xaqan dhab ahaan wamahaduu oo u gogol xaaray yaa diyaariyey yani dadkii ka dambeeyey u tamhiidiyey faxubu jamiic alaali wasaxbi cindana faxubu jamiici alaali aalka dhammaantood jacaylkoodu haddaba waasaxbi saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantood jacaylkoodu cindanaa innaga agteena macaashira ahlilxaqi xaqa dadkiisa kooxdoodiiyow fardun waa fardi wey waa waajib waay fardigaasoo mu-akkadu la adkeeyo waay yani nebiga calayhi salatsalaam ahalkiisa mu'miniinta ah ahlubeytkiisa iyo qaraabadiisa mu'miniinta ah iyo saxaabadiisa dhammaantood in la jeclaado ahlu xaq haddaan hau leeyahay sheekhu waa waajib lasii adkeeyey saasuu yidhi wamin qawli ahli lxaqi ana kalaamahu huwa lafdu an mujawadu wa min qawli ahli lxaqi dadka xaqa u saaxiibkaa oo raaxdoodii waxaa kamid a ahlu xaqa qowlkoodii waxaa ka mida wixii ay ku qowleen oo caqiide iyo hadalba ugu iyo dhaqanba u fuliyeen waxaa ka mida ana kalaamahu ay ana kalaam allah in ilaahay hadalkiisu huwa isagu uu yahay allafdu kelimadii uu yahay dhawaqii uu yahay wixii lagu dhawaaqayo ilmalfuud waa kelimadii way iyo walmacnaa macnihiiba uu yahay jamiican dhammaantood mujawadu ay mutqano mid la itqaaniyo uu yahay yani ilaahay hadalkiisu inuu ka kooban yahay lafdi iyo macno lafdi waa waxa lagu dhawaaqaayo macnahana waa macnaha lafdigaas labaduba waa ilaahay hadalkiisii oo mujawadu ay ay mutqanun muxkamun la itqaaniyo la wanaajiyey la hagaajiyey laga ilaaliyey khalal oo dhan ahlu xaqu qowlkaasi yidhaahdaan yani qur-aanka kariimka kelimooyinkiisa iyo macnaha kelimooyinka intaba ilahay hadalkiisii wa maaha oo keliya in kelimooyinku ay hadalka la yihiin macnuhuna oo iskale ama macnuhu ilaahay hadalkiisii yahay qur-aanka macnihiisu ilaahay ka yimid laakiin qur-aanku muxuu ahaa kelimooyinku ay makhluuq yihiin sida ahlu bidca ay ugu hadlayaan ahlusuna waxay leeyihiin qur-aan kariimka kelimadaba iyo macnaheedu intaba ilahay hadalkiisii wa walaysa bimakluuqin waana likhalqihi biqawlin ka qawli illahi id huwa amjadu walaysa ma aha bimakluuqin ay walaysa kalaamu llahi ilahay hadalkiisu bimakluuqin wax la abuura maaha wa anaa oo sideeda ugu sugnaatay likhalqihi ilahay makhluuqaadkiisa biqawlin oraaxsay ugu sugnaatay qowl hadal ka qawlillaahi ilaahay qowlkiisa ah ilaahay qowlkiisa oo kale qowl ah sideedu makhluuqaadka ugu sugnaatay id id huwa id xilli huwa isagu alle uu yahay amjadu subxaanahu watacaala mid waa maxay amaba hadalkaaba qowlka ilaahayba uu yahay amjadu muxuu ahaa mid oo muxuu ahaa mid amjad ah wuxuu leeyahay sheekhan la yidhaahdo sheekh cabdirazaaq amjad almajdu huwa asacatu walkamaal walcadama yani uu yahay mid ka sharaf sharaf badan u sharaf badan u weynin badan u ballaaran wax walba marka ilaahay hadalkiisu qur-aanku kariimka wuxuu leeyahy sheekhu maaha wax la abuuray sidee bay khalqiga ilaahay ugu sugnaataa hadalkan ilaahay oo kalaa qawlka qawlka ilaahay oo kalaa inay ku qawlaan isagoo qawlka ilaahay ah amjadu yani ay ashrafu acdamu wuxuu yihi sheekhu wanashhadu ana alkhayra washara kulahu bitaqdiirihi walcabdu yascaa wayajhadu wanashhadu waxaan ka markhaati kacaynaa ana alkhayra in khayrka iyo washara sharta dhibkuba kullahu dhammaanti bitaqdiirihi ay bitaqdiiri illah ilaahay qorshayntiisa uu yahay qadaridiisa walcabdu addoonkuna yascaa waa soco waa shaqaynaya wayajhadu waa dadaalaya sharci khayrkaasu ku socda ay yascaa yacmalu uu ku camal falaa oo ku dadaala addoonkuna waxa weeye ficilkii la imaan ilaahayna subxaanahu watacaala aza wajal khalqigii iyo taqdiirkii ayuu ilaahay subxaana watacaala aza wajal wa iimaanunaa qawluhu wa ficlu waniyatun min alkhayri waataacaati fiiha nuqayidu wa iimaanunaa iimaankeenu qawlun waa oraah iyo wa ficlun waa dhaqan waa fal iyo waniyatun waa caqiido waa niyad niyeysasho min alkhayri khayr lagu qowloo lagu ficloo la niyeyso iyo wataacaati taacooyin fiihaa khayrkaas iyo taacadaas ayaa nuqayidu ku qaydaynaa iimaanka qowlka iyo ficilka iyo niyadda iimaanka ah marka iimaankeenu waa qowl iyo ficil iyo niyad saddexdaas la socda waa caqiido waa dhaqan waxada afka looga hadlo waayo oo maxaa lagu hadli oo la caqiidaysan oo la aamini qalbi laga aamini oo lagu dhaqmi khayrkii kii ka khayrka ka ahaaday wixii khayr ah wadaacaati hogaansan ilaahay loo hogaansamaa ee qowl iyo ficil iyo niyad kasta ahi iimaan maaha kufrigu iimaan ma aha yani macsiduna iimaan maaha waxaa iimaanka waa daacaadka wey wixii ilaahay lagu addicaayo ilaahay jideeyey oo caqiido iyo ficil iyo hadal intaba ah taasaanu qayido ku qaydaynaa iimaanka qowlka iyo ficilka niyadda iimaanka ah marka ahlu sunnahu saasay aaminsan yihiin iimaanku iyo diintu maaha wax afka keliya looga hadlo wax qalbiga laga rumeeyo keliya maaha wax xubnaha looga dhaqmo qalbi iyo af laga aaminiin maaha intaasoo kulansan waayo qofku inuu diintii uu qalbigana ka caqiidaysto afkana kaga hadlo xubnahana kaga dhaqmo wax kamida hadday ka maqan yihiin diintii wax kamida iimaanka wax kamida ka maqan ويزداد بالطاعة مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد ويزداد وككر أي الإيمان إيمانك وكبطاها بالطاعة هجانسنك وكبطاها إلهي له هجانسنه مع ترك ما شيء كتجد كتجد لجير كيس نها وإلهي الرياب يعني وحو على الريابنا يدو اللي قتقايا يعني يزداد بترك ما نهى وحي oo ilaahay reebay oo laga reebtoomo nah iimaankii wuu ku badana iimaanka marka laba shay ku bataa daacaadkii awaamirtii la fuliyo iyo manaahidii wixii la nahiyo oo laga tago qofkii sidaa yeela wax daacada sameeya ilaahay darti u sameeya daaca mashruuca ilaahay darti uga taga shay macsiya qofkaas iimaankiisa wuu badana wuu kuriga وينقص ونقصان إيمانك بالعصيان مع سيدنا وكل نقصان جزما متقعان أيضا هبال أه ويفسد وانا كفر سعادي إيمانك وكل نقصان مع سيدي وانا كفر سعادي شك ما أرنت أيضا أرن جزم يواي ويزداد وككر إيمانك بالطاعات وقاسمك إلى إله قاسمها رسولك صلى الله عليه وسلم له قاسمها مع ترك ما iyo shay ka tegidii shay ka tegidii la jirkeeda naha uu reebay shaygaas waxa weeye ilaahay reebay wayanqusu uu ku nuqsaami iimaanka bilcisaani macsidii jazman yani dhab ahaan go-aan ahaan hubaal ahaan wayafsudu waana ku fisaadi waayahay abyadaas sheekhu raximahullah wuxuu ku taqriiriyey masaa'il kamid a masaa'ilka caqaa'idka ahlu sunnaha ay kitaabka iyo sunnada nabi sal slam ka qaateen waxaa kamid ah ilaahay xikmadda uu rususha usoo diray lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul ilaahay inuu rususha lasoo diray mucjizooyin iyo aayaad walajeedkuna yahay in khalqigu ku hanuunaan caqiidada ahlu sunnaha waay wax alaale wixii hanuuna rususha dariiqooda ku sugan yahay wax allaale wixii hanuuna dadka wax u tara adduuniya aakhiraba jidkii rususha ayuu ku yaalaa mas'alo waay mas'ale labaad ilaahay makhluuqaadkiisa ma simin rususha ilaahay ma simin iyagoo rusushu ilaahay makhluuqaadkiisa ugu fadli badan haddana iyaga lafahantu ilahay waa kala fadilay tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi khalqiga kale ilahay waa kala fadilay kala fadilay maalmihii isku fadli maaha maalmaha qaar baa fadli badan sida maalinta ciidda oo kale maalinta jumcada oo kale habeenada qaar baa fadli badan sida habeenka leelatqadriga oo kale dhulkii meelaha qaaraa fadli badan sida maka iyo madiina oo kale ma ujeedaa belihii bilaha qaaraa fadli badan sida bisha ramadaan oo kale ma ujeeda cibaadaadkii qaaraa sii fadli badan sida salaadii oo kale wahaakada khalqiga ilahi waa kala fadli dadkii ilaahay subxaana watacaala waa kala fadilay khalqiga ilaah waa kala fadilay rususha marka ilaahay iyagana waa kala fadhi ilahay waxaasoo dhan wuxuu ku sameeyey subxaana xigmadiisa ulajeedkiisu ilahay ku xigmad buu ilahay ku sameeyey hebel maxaa hebel looga fadilay ha oranin kii la fadilay xigmad baa ilaahay ku fadilay waa xakiim ilaahay wax walba meeshay ku haboon yihiin ayuu yeelay caza wajal xukunkana isagaa leh subxaana sheekhu marka wuxuu yihi makhluuqaadka ilaahay eryar dhunba haddaba waxa ugu fadli badan nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam er iyo dhulba jini iyo insiba malag iyo keyrkiiba waxaa ka fadli badan uu leeyahay nebigu sheekhu leeyahay nabiyullahi maxamed aleyhi slat salaam masalada iyada ah waa mas'alada culamada isku waafaqsan yihin nebigu alayhi slat slam inuu rususha ugu fadli badan yahay laakiin khalqiga dhanna ma ka fadli badan yahay iyagana oo malaa'igtii ku jiraan oo malaku jibriil ku jiro culamada badankood saasay qabaan qaar sida sheekh cuthaymiin raximahullah kamid yahana waa ka aamuseen way ka aamuseen arrintaas sharxu caqiida taxaawiya libn abilciz qofkana waa u laabto masalada aada ugu bastiye sheekhu wuxuu kaloo ka hadlay nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam asxaabtiisii inay yihiin kuwa ilaahay u dooray oo u gaar yeelay nebigiisa maxamed aleyh slat salaam asxaabtaasoo diinta ilaahay toosiyey cilmi iyo dhaqanba dhab ahaan caqiidatu ahlusunna iyadana waa saas saxaabadu dad khaasa khullasay ahaayeen ilaahay soocay oo nabiyullaahi maxamed sal slam u soocay ilaahay ku kaalmay saxaabadaas oo diinta ilaahay u istaagay dhaqan iyo cilmi iyo ku dhaqanba waa caqiidada ahlusunna waljamaca sidaa awgeed sheekhu culi faxubu jamiici alaali wasaxbi cindana macaashira ahlilxaqi fardun muakadu haddaba jacaylka nebi sal selam ahalkiisa qaraabadiisa la jeclaado mu'miniinta ahaa sida gabadhiisi faatima gabadha wiilay dhashay xasan xuseen tusaale ahaan sida cali bin abi taalib radi allahu tacaala canhu sida waxaweeye adeerkiisa cabaas bin cabdilmutalib xamza iyo qaraabadu inteeda kale mu'miniinta ahaa in la jeclaado iyo wasaxbi nebi sal selam saxaabadiisi cidbayba meesha doonaha kasoo jeedaan salmaan alfarisiba ha noqdo suhayb arumi ha noqdo bilaad alxabashi ha noqdo muxuu aha abubakr sidiq radi allahu tacaala alqurashi ha noqdo kulligood in la jeclaado saxaabada nabi sal slam dhammaantood iyagaasna ilaahay waa sii kala fadilo saxaabadmasina oo ilaahay abubakara u fadli badan u fadilay saasayna muslimiinta ugu garteen inay nebiga sal slam markuu dhintay madaxweyne muslimiinta ka dhigaan kadibna cumara ku xigay sidaasi lamidaasna loogu doortay kadibna waxaa ku xigay cuthmaan sidaasi kamidaasna loogu doortay kadibna cali radi allahu tacala canhu marka afarta khulafaa urashidiin la yidhaahdo ayaa saxaabada ugu sii fadli badan kadibna saasay usii kala fadli badan yihin ha yeeshee dhammaantood fadli bay leeyihiin saxaabadu waa dad ilaahay u dooray nabigiisa maxamed alayh slat salaam dhammaantoodna waay waxay mudan yihiin jacayl iyo ixtiraam iyo ka dambeyn waa ujeedaa saxaabadu ka afraad ahaan hal hal marka laga hadlayo macsuumiin ma ahayn oo qalad waa dhacay qarkood waa ka dhacay qalad waa dhacday laakiin khaladkiisa waxaa ka fara badan khayrkiisa ayaa ka fara badan oo waxa weeyaan saxaabada nabiga sal l selam waxa weeyaan waa dad ilaahay u dooray subxaanahu nabigiisa maxamed ali soo ugu kaalmeey saxaabina waa man laqiya nabi sal slam muminan bihi maata calaa dalik oo qofkii nabiga calayhi salat salaam la kulmay isagoo rumaysan markaasuu la kulmaanay sidaana ku dhintay waxaa kaloo sheekh ka hadlay mas'alo kale oo ah caqiidada ahlusunna waljamaca in qur-aanka kariimkaa oo ilaahay hadalkiisa ah kelimooyinka xarfaha iyo macnahooduba intuba ay yihiin ilaahay hadalkiisa kulluhu waa kalaam allah kala qaad maloo la odhan maayo kelimooyinka hadalkii allah macnaha maaha hadalkii alleh ama macnaha hadalkii allah kelimooyinka hadalkii ilaahay maaha la odhan maayo labaduba waa makhluuq la odhan maayo waxaa la leeyahay kelimooyinka waxa lagu dhawaaqaayo iyo macnahaba waxa waaye yani kalaamkeed kulli waa ilaahay hadalkiisii wa ixtiraamkaasu marka leeyahy ilahay hadalkiis waa sifa min sifaat illah wax la abuura maaha waxaa kamid a ahlu sunnaha caqiidadooda in khayr iyo sharba wax kasoo dhacaayo barwaaqo iyo abaarba waxa xanuun iyo caafimaad culays iyo fudayd farxad farxad iyo iyo murugo wax walbaaba cibaado iyo macsi wax kastaba shar iyo khayrba ilaahay qorshayntiisa ku aadayo qadaridiisa subxaana isla markaana qofka laftigiisuna ikhtiyaar buu ilaahay siiyey oo qadarkaas kamid ah ilaahayna qofkii mashiico siiyey oo qofkii iraabe siiyey oo ilaahay qofkii qudro siiyey oo qofkii khayrkii la amrana la ku samayn karo shartii laga reebana uu kaga fogaan karo qidad ahlusunna waljamaca waayo sheekhu masalo kale oo ka hadlo ah iimaanku ahlu sunnaha agtooda waxa u kulansaday saddex shay waa waxa qalbiga laga guntado laga rumeeyo afka looga dhawaaqo xubnaha looga dhaqmo ah looga dhaqmo way oo ah wixii khayr aho daacado ilaahay jidiyey marka sax maaha dadka odhanaya iimaanku waa qalbiga shaladaasa walaal ii sheegaayo mid baa ila shaqeeya buu yidhi wuxuu yidhaha muslimaan ahay haye ma tukado markasta diinta unbuu ka murmaa wuxuu leeyahay sayniskuu jecel yahay saynisiintuu jecel yahay mana isaga wuxuu leeyahay ma aaminsana waxaanu arkin sidaa daraaddeed ma aaminsana nolosha qabriga ma aaminsana maxaa wuxuu leeyahay qof soo noolaaday oo igu yidhi qabriga kasoo baxay oo xaalkiisu waa saas ma arkin mar haddaana arkin ma aaminsanin waxaasuu gura haye saasay tahay waxaan le wuxuu leeyahay buu yidhi ma uu tukado lakin wuxuu leeyahay aniga qalbigeyga waa jecelaha ilaahay qalbigeyga waa waa nadiif waay qalbigeyga ugu filan saasuu leeyahy laa yusalli walaa yasuum wayafcalu alfawaaxish waxa weeye bal waxa weeye wuxuu beeninayaaba min almacluum bidiini bidaruura ayuu beeninaya waxa weeye waa ka ku oranaya waxaanu arkin ma rumaysna walaalka waxaan ku idhi weydii ilahay ma rumaysan yahay haduu ku yidhaa ma rumaysan de waa wakti waxaad ugu lumin alla waa rumaysan yahay haduu yidhaa mayaad aragta dheh maya haduu ku yidhaahdo de waad isburida dheh qaacido baadilaad wadataa ee ka tanaasul waxaa xun marka waxau laakin ku gambanayaa oo walaalka ku tashwiishinayaa inuu leeyahay qalbigeygaa fiican aniga leeyahay ilahay qalbigaan ka jecela qalbigaa waa in nadiif marka waa kelib waay kelib waa been cad wey law salaxa law salaxa qalbu lasalxat acdaa'uhu qofka qalbigiisu hadduu hagaago waxa weeye xubnihiisana waa hagaagayaan hadduu qalbigu fasahaado xubnihiina waa fasahaadayaan ina fi ljasadi mudqa idaa salaxa salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb nabigu sala allahu alayh waali wasalam haddaba qalbigii hadduu hagaago xubnihiina waa hagaagaya hadal xaquu ku hadlaa ma ujeedaa ficil wanaagsan oo samaynaya akhlaaqdiisaa hagaagi cibaadadiisaa toosi fahamkiisaa toosi qalbiga hadduu fasahaado waxa weeye waxa weeye xubnihii qalbiga askartiisii wa wuxuu qalbigu amray ku dhaqmayaan marka ahlusunuhu ma aaminsan caqiidat alirjaa oo ah waxa weeye iimaanku waa afka on inaad ka tiraadid bes amaba aad qalbiga keliya ka rumayd khalaas af hataa ha ka oran ama aad af iyo qalbi kulantid xubnase aadan ka dha ka ka dhama aadan kaga dhaqmin amaba aad ogaatid un waxaas inay jiraan waxaas iimaan maaha cinda ahlisunna waljamaca cinda kitaab illahi wa cinda rasuuli illahi sal l salam waxaas iimaan maaha iimaanka sharciga ah waa iimaan kulansaday qawlun waxa weye waxa weye waxa weye waxa weye ictiqaadun bilqalb waxa weye qawlun billisaan wa camalun bilarkaan waa wax kulansaday qalbiga qofku inuu ka aamino xubnahana kaga dhaqaaqo kaga kaga dhaqmo afkiina kaga dhawaaqo xadiis saxiixayn muxuu nabi sala allahu alay waali wasalam yiri aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucuba aclaaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaha imaatatu laahi can iطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan iimaanku waa toddobaatan dhowr qaybood hal shaya maha sida ay ahlu bidacaas leeyihiin hal shay iimaanku maha waa dhowr qaybood waa shucab wa toddobaatan iyo dhowr waxaa u sareeyo nabi sal slam yiri oraahda laa ilaha ila allah oraahdeeda qawl marka waa oraah wa qofkan ku dhawaaqin iimaan ma hayo waadnaaha imaadat lala can ariiq waxaa iimaanka ugu hooseeya qaybihiisaas jidkoo laga leexiyo wixii dadka dhibaa ilahay dartii loogu leexiyo waay iimaankii qayb kamida waay qofki marka aan xubnihii kaga dhaqmin waxa iimaankiisa waxbaa ka dhiman waxaa arkaysaa muxuu ahaa zaayidkii oo nadaafad daraa masalan jidkii dadku imaraayeen muslimiinta waxaa arkaysaa wax dhiba godad iyo boholo iyo qodxo iyo balaayo iyo muxuu ahaa bahlo iyo jidad waxa waaye dadka ka goosanaya dharka dhibaataynaya ood awood u leedahay inaad ka zuulidid meesha ka bixidid oo dadkaa si nabada meesha ku maraan godasha godadka aad ka aastid bahlahaas aad duurka ka ka saartid jidka muxuu ahaa jidkaas lagu rafaadayo aada u hagaajidid waxa weye waxaad awooddaa mana samaynaydid iimaankiisa dhamaystiran been cad way qayb iimaanka kamid ah kamid a walxayaau shucbatu min aliimaan nabi sal slam xishoodku iimaanka qayb kamid a xishoodka xishoodka iimaan qayb kamid a iimaanka halkau dhaca marka iimaanku wuxuu dhacaa qalbiga oo dhaca imaatatl adaa can ariiq jidkoo laga leexiy waxa waxa dhibaya halkay ku dhacda xubnihii ku dhacda ma ujeedaa god meesha ka qoran haddaad la hadasho godow aasan aasan aad tiraa dadku yaanu kugu dhicin godsaa ma ku aasmaayo qalbiga haddaad ka nacdana godku saa ku aasmaayo ficilay u baahan tahay xubnihii marka ahlu sunnahu iimaan diintooda waa saas way caqiidada waa saas alma'kuuda min kitaab illahi caza wajal min sunati rasuulillahi sala allahu alay ali wasalam marka dadka waxa weeyaan waxa weeyaan qolooyinka murjicada way jiraan kuwa khawaarijtana way jiraan iyaguna baabkan baab cadiima waa khawaarijtaa ku luntay murjicada ku luntay iyo waa dadka lamidka ku baabka ah khawaarijtu waxay yidhaahdeen imaanku waa qowl camal wa ictiqaad haye laakiin waxay qaybo kamida imaankii ayay qofkii ka taga diintii kaga saareen diintii oo dhan meeshay ahayd in iimaankii ay ka nuqsaamiyaan iimaankii ay yidhaahdaan qaybaa ka dhacday waxay maadaama qaybtaa ka tegey iimaanka ka wadatay saddex qolo waayo qolo waxay yidhaha macsi oo dhan qofka ku dhaca waa gaal macsi oo dhan qofka ku dhaca waa gaal dembi yar iyo dembi weynba haye qolo labaad waxay yidhahan may dembi yar diin loolama baxee dunuubta waaweyn dembi kamid aho kastoo lagu dhaco diinta looga baxa sida khamriga cabki qole waxay yidhahdeen maya dembi kastoo weyn diin loogama baxee dunuubta qaar kuwa waaweynaay bay ka doorteen sidii ilaahay xukunkiisa u ahanayn oo ku xukumo qofkii muminka ah xukunka ilaahay aaminsan waxda wixii kasoo horjeeda baatil u arka laakiin dhaqan ahaan waxa weeye adduunyo iyo uxiisha waxaa arkaa inuu diinta ka wada baxay taasoo kale muwaalaadkii iyo mudaaharaadkii iyo mudaaharadii iyo ma tafriiqinayaan ma tafsiilinayaan oo bimujarad qofku qawlan waxa weeye ficlan oo mataqaanaa qofkii waxa weeye uu xukunka uu ku fuli waayo masaladaas uu ku fuli waayo bijamiici atraafiha ayay diinta kaga saarayaan waxay le iimaanka qayb kamid ay waxay uu ka tegay waa ka bixinaya ahlu sunnaha waxay leeyihiin iimaanku waa saddexdaas qaybood qawlan wa camalan wa ictiqaad laakin way kala xukun duwan yihiin oo qaybahaas iimaanka qayb kamida baha kamida oo qofka haddaanu ka tegin hadduu ka tago xataa aanu dembi ku gelaynin mustaxab wey isniintii ma soomin waa aaminsanaya isniintii in la soomo inay diinta ilaahay tahay oo iimaanku ku ku bato ma soomin iska adduunyo jeclaaday iimaankiisa naaqus waay laakiin kuma eedaysna oo dembiile maaha dembiile maaha maxaa yee iimaan qayb mustaxabaahu ka tegi waa kow iimaankii qayb waxaa kamid a waajiba oo fardiga kamida ramadaanka inuu soomo waa aaminsan yahay inay waajib ku tahay laakiin waa lagu imtixaamay cuntadiiu ka sabri waayo ma ujeedaa kama sabri weyne waa waa fidnaysan yahay ma ujeedaa marka qofkaasoo kale laakiin waa aaminsan yahay inuu dembiile yahay oo diinta ilah meel uga dhacay iimaankiisa naaqus waayo nuqsaankaas waa nuqsaan waajibow ka tegi marka dembiile weyn waayo waa dembiile weyn waayo laakiin weli waa mu'min oo diintii kama bixin iimaankii waxaa kamid a qayb qofku haddii uu ka tago iimaanka dhan ka baxayo waxa waaye shirki uu ku dhawaaqaba acuudu billahi rasuulka ilaahay buu calayhi sala salaam caayay diinta islaam ku jeesjeestay waa qowl wey diintuu kaga baxaa haye cadaaba qabr wax leela ma jiruu yidhi markuu ogaado kadib inuu qur-aanka iyo sunnada ku sugan yahay diintuu kaga baxaa marka qaybahaas ay diintu iimaanku ka kooban yahay caqiidada iyo ficilka qowlka waa wada diinta ilaahay waa wixii diinta ilaahay ku sugan waxa waye iimaanku yazdaadu bihi waxa weeye bificlihi waxa weeye waa yanqusu bitarkihi waxa sheega xaqa ah laga tago marka ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin baabka isaga ah wa iimaanuna qowl wa ficlu waniya min alkhayri waaacaati fiha nuqayid wayazdaadu biaacaati maca tarki maanaha wayanqusu bilcisyaani jazma wayafsudu masalada ugu dambeeda oo ka qaadanaya baabkan insha allah maanta waxa weye sheekhu leeyahay iimaanku wuxuu ku bataa hogaansanka ilaahay loo hogaansamo awaamirtii la fuliyo shantii salaadood gabadhii muslimadii xijaabkii waxaa kada uu ku kordhaa iimaanku waalidkii beri loo sameeyo loo baarinimo sameeyo qaraabadii la xiriiriyo waa maxay dhinaca kale iimaankii waxa weeyaan wuu ku kordhaa wixii la reebo oo laga tago nahyigii wixii la xarimay oo qofku iskaga fogaado qabarcabkii doofaarkii xantii dulmigii xaaraan xunkii ma ujeedaa wixii uu qofku iskaga fogaado iimaanku waa ku kordhaa labada cad wuu ku bataa wuu ku bataa waxaa ku nuqsaamaa dhinaca kale macsida oo amarkiina aan la fulin nahyigiina aan laga fogaan hada wallahu aclam wsala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin